ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa labada bisha dulxija sannadka hijiriyada qodobada maanta oo sabtiya barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii aad oo xiriir ah ciidamada maraykanka oo bilaabay inay isaga baxaan waddanka naijer ra-iisul wasaaradda dalka denmark oo lagu weeraray bartamaha magaalada caasimadda ee copenhagen in ka badan konton askari oo lagu dilay weerar cagmarin ah oo lagu qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ee degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baahiyey sawiro laga soo qaaday dagaalkii ceeldheer iyo wargeys ka soo baxa deegaanada filistiin ee gumaysiga ku jira oo shaaca ka qaaday inuu bilowday dhammaadka maamulka yuhuudda qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalada iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii aad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey waxaa inala socodsiinaya walaalkeen cabdiraxmaan beder أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سفر السرو وانفجر السرو لا لله إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوف.
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع طاهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqiimaha yahuudda ee ka wada marinka khaza waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalintii laba boqol afartan iyo lixaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqiimo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xogkugalle ay geysteen ciidamada yahuudda iyo dagaalo lagu jebiyey askarta maamulka yahuudda wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza war cusub oo saacadii lasoo dhaafay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada yahuudda ay ku kicin in ka badan sideed dhacdo xasuuq xushlim ah waxaana xasuuqyadaas sideedda ah ku shahiiday dad gaari iyo toddobaatan iyo toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen ku dhowaad laba boqol labaatan iyo afar ruux oo kale xasuuqyadan ayaana si isku midda u martigelinayay dhammaan deegaanada qidaaca khaza duqeyn xoogan ayaa waxa ay ciidamada yahuuddu ka geysteen muqayimka albureej ee bartamaha jiida khaza waxaana ku shahiiday duqeyntaasi lix ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan waxay sidoo kale magaalooyinka qaar oo ku yaala muqayimka ay ciidamada yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta waxaana duqeymahaasi madaafiicda loo adeegsaday ku shahiiday dad badan iyadoo ay dhaawacmeen kuwo kale xaafadda sheekh ridwaan waxay ciidamada yuhuudda si arxandarraha u beegsadeen guri ay ku sugan yihiin dad barakacyaal ah waxaana duqeyntaa ka dhacday xaafadda sheekh ridwaan ee waqooyiga khaza ku shahiiday kow iyo toban ruux oo ay sideed caruur ahaayeen sidoo kale guri ku yaala isla xaafadan ay duqeeyeen yahuudda waxaana ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan qanaadka laksa alfadaa'iya waxa uu sheegay in ciidamada yahuudda ay duqeymo kala duwan ka geysteen magaalooyin badan oo ay ka mid tahay magaalada diililbalax iyo qaar kale oo dhaca waqooyiga iyo bartamaha magaalada khaza waxay sidoo kale duqeeyeen ciidamada yahuudda guri ku yaala magaalada rafax ee koonfurta marinka waxay sidoo kale ciidamada yahuudda ay rasaas ku fureen dad xoolo dhaqataha oo ku noolaa miyiga magaalada rafaax dhimasho iyo dhaawac tirabella ayaa sidoo kale ka dhashay duqeyn xoogan oo ay ciidamada yahuuddu ka geysteen goob ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo ku taala magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza sidoo kale guri isna ahaa meel ay ku hooyanayeen dad shacab ah oo ku yaala xaafadda azituun ee bariga magaalada khaza waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah kadib markii ciidamada yahuudda ay si bareera u beegsadeen shalay oo jimco ahayd duuqiimee si isku mid a uga dhacay marinka khaza waxaa ku shahiiday dadgaar iyo soddon iyo afar ruux waxaana ku dhaawacmay kuwo kaloo aad u fara badan waxay sidoo kale duuqeeyeen ciidamada yahuudda deegaanka cabsaan ee dhacabariga magaalada khanyunis ee koonfurta marinka waxaana duqeyntaa ka dhashay istiishaadka tobanaan ruux oo shacab ah iyo dhaawaca kuwo kaloo aad u badan duqeyn kale oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen muqayimka ashaad iyo magaalada khaza waxaa ku shahiiday saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan goobta ay beegsadeen ciidamada yuhuudda ayaan ahayd madarase ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah isbitaalka shuhadaa ulaksa ee magaalada dirilbalaax waxaa la geeyey maalintii shalay dad gaar iyo konton iyo afar ruux oo shuhadaa ah halka ay jiraan tiro kale oo dhaawacyo ah oo la geeyey isbitaalka mandiqada daarulculuum ee magaalada rafax waxay ciidamada yahuudiyana ka geysteen duqeyn xoogan oo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo lix kun toddoba boqol soddon iyo kow ruux halka ay dhaawacuduna marayaan ku dhowaad siddeetan iyo saddex kun shan boqol iyo soddon ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiyo dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ay geysanayaan ciidamada saynada yuhuudda dhanka kale ciidamada saynada yuhuudda waxay weeraro xogkugallaha ka geysteen deegaanada cadaanta galbeed ee dhulka laysto ee falastiin waxaana deegaanada ay weerarada ka geysteen ka mid ah dulkaram kadib markii ay magaaladani xog ku galeen ciidamada yuhuudda waxay ku xidheen oo ay xabsiga u dhaadhiciyeen laba dhalinyaro oo magaalada deganaa weerar rasaaseenna ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada arriyaax ee daanta galbeed waxaana weerarkaasi ku waxyeeloobay qaar ka mid a dadka deegaanka halka ay dhaawacmeen laba ruux oo dhalinyaro ah weerarkan rasaaseynta ayaana si gaara uga dhacay muqayimka cuqbaa ee magaalada arriyaax ku yaala waxay sidoo kale xoog ku galeen ciidamada yuhuudda muqayimka ceenu suldaan ee waqooyiga magaalada arriyaax ee daanta galbeed waxayna halkaas ka geysteen ciidamada yuhuudda gobodfalle kala duwan oo ay ku waxyeeleeyeen dad badan tuulada asalaam ee bariga magaalada naabolis waxa ay yuhuuddu ka geysteen weerar xogkugal ah waxayna halkaasi gobodfalle kala duwan ugu dhaqaaqeen dadka shacabka ee magaalada degnaa deegaanka faquuca ee magaalada jiniin iyana waxay ka geysteen yuhuudda weerar xoogan oo ay ku dhibaateeyeen dadka shacabka ah waxaana sidoo kale weerarkan ay ciidamada yuhuudda ku burburiyeen guryo badan oo ay deganaayeen dad shacab ah gabaqribe isla magaaladani waxa ay yuhuudda isna ka geysteen weerar midkaa la mid ah oo ay ku dhibaateeyeen dadka shacabka ah ciidamada muqaamada waxay dhankooda weerar xoogan oo ka dhacay magaalada diililbalax ku beegsadeen ciidamada yuhuudda waxaana weerarkaasi ciidanka saaynada looga deliyay askar badan iyadoo looga dhaawacay kuwo kale ciidamada muqaamada waxay gudaha magaalada diililbalax ku beegsadeen gawaari mikraafah iyo kuwa loo yaqaana cagafcagafta waxaana loo adeegsaday gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana gebiyaan basbeelay gawaadhidii halkii ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askar ay saarnaa waxay sidoo kale kooxda muqaamadu beegsadeen gaari kale iyadoo adeegsanaya gantaalka t b g waxaana ku dhintay gaariga la beegsaday askar badan iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwo kale isku horimaad xoogan ayaa wuxuu sidoo kale ka dhacay magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana isku horimaadkan yuhuudda looga diliyay askar badan iyadoo looga dhaawacay kuwo kale oo aada u fara badan muqayimka yabnaa waxay ku beegsadeen yuhuudda gaari mikraaf ah waxayna ku beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan waxaana uu gaariga u kala faninay boolbool iyadoo ay ku dhinteen askar badan oo ka mid ah kuwii saarnaa gaarigaasi waxay sidoo kale muqaamadu geysteen howlgallo qaansi ama shiisha oo ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada yuhuudda ciidamada muqaamada waxay sidoo kale sheegtay inay beegsadeen diyaarad nooca qumaatiga u kacda oo ay wateen askar ka tirsan ciidamada yuhuudda waxaana ay diyaaradani ciidanka muqaamadu la beegsadeen gantaalka loo yaqaana saam toddobo diyaaradda ayaana hawada ku burburtay waxay qirteen ciidamada yuhuudda in maalintii shalay oo jimco ahayd dagaallo ka dhacay marinka khaza in looga dhaawacay sagaal askari oo toddoba ka mid ah ay dhaawacyo halis ay yihiin tirada ciidamada yuhuudda looga dilay dagaalka xooggan ee ka soconaya marinka khaza sideedda bille xidhiidhka ah waxa ay sheegeen inay marayso lix boqol lixdan iyo toddoba askari halka ay ku sheegeen dhaawacyaduna inay marayaan saddex kun toddoba boqol lixdan iyo saddex askari balse tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa ka badan inta iyagu qirteen oo waxaa ka taagan fagaaraha dagaalka ayaana arrintaasi muujinaya يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa in ka badan konton askari ayaa lagu dilay weerar cagmarin ah oo lagu qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ee degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud warbixin ku aadan walaalkeena maxamed daahir ayaa soo jeedinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aroortii hore ee saaka waxa ay weerar qorshaysan ku qaadeen ilaa afar saldhig oo ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ciidamada lagu weeraray ceeldheer ee ka tirsan dowladda federaalka waxa ay ahaayeen ilaa afar urur oo kala deganaa afar saldhig laba urur waxa ay ahaayeen ciidamada lagu soo tababaray dalka masar halka hal urur uu ka mid ahaa ciidamada gorgor ee ay tababartay dowladda turkiga ururka afraad ee deganaa ceeldheer waxa uu ahaa ciidamo la isku soo ururiyey kuwaas oo ka tirsanaa maleeshiyaadka macawisleyda wadarta guud ciidamada ceeldheer joogay ee saaka la weeraray ayaa ahaa in ka badan kun laba boqol oo askari laba sarkaal oo kale ahaa korneyl cabdulle maxamuud cabdi iyo korneyl yunis xasan sabriye ayaa ka mid noqday saraakiisha dowladda federaalka ee lagu dilay weerarkii cagmarinta ahaa ee mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen degmada ceeldheer labada sarkaal ayaa xasan sheekh ka qaatay qandaraas ay ku kicinayeen kuna dagaalgelinayeen maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa si horu dhaca war-saxaafadeed usoo saartay kaas oo ay kaga hadashay khasaaraha ka dhashay dagaalka ciidamada mujaahidiinta waxay saaka oo sabti ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ee degmada ceeldheer bariga wilaayada galguduud saldhigyadaasi oo afar ahaa ayaa ku kala yaalay gudaha iyo bannaanka degmada ceeldheer ayaa lagu yiray warka ay soo saartay xarakada shabaabulmujaahidiin bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa looga hadlay tirada ciidamada halkaa ku sugnaa waxaana lagu yidhi tirada guud ee ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyada la weeraray waxa ay gaarayeen kun iyo laba boqol oo askari kuwaas oo qayb ka ahaa dagaalka ashhaadala dirirka ah ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ka wadaan bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarada cagmarinta iyo ciidamada mujaahidiinta dhowr dhinac kaga qaadeen saldhigyada cadowga ee la beegsaday dagaal kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiisa si buuxda ula wareegeen afartii saldhig ay murtadiinta kaga sugnaayeen gudaha degmada ceeldheer iyo duuleedkeeda ayaa la raaciyey bayaanka bayaanka oo sii socda ayaa looga hadlay khasaaraha gaaray askarta dowladda federaalka waxaa halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhimashada horudhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa konton iyo sagaal murtad oo lagu dilay weerarada iyo dhaawacyo intaasi ka badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay waxaa ka mid ahaa laba sarkaal oo muhiim u ahaa dagaalka ashahaadala dirirka ah ay saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya kuwaas oo ay rasaasta mujaahidiintu wadnaha goysay waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxa ay la wareegeen inta badan qalabkii iyo saanadii ciidan ee yaalay saldhigyada murtadiinta ee degmada ceeldheer kuwaas oo ay ku jiraan gaadiidka dagaalka ee gaashaaman kuwa loo yaqaano teknikada iyo kuwa ciidamada lagu daabulo bayaanka oo sii socda qeybaha dambe waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballanqaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta ah iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay giya soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين haddaba xafiiska warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawiro horedhac ah oo ku aadan qaabka u dhacay dagaalkii ceeldheer iyo natiijada ka dhalatay walaalkeen maxamed cali aadan oo soo daawaday ayaa inoo tacliiqinaya aad baad u mahadsan tahay sidaan la wada soconno aroornimadii hore ee maanta ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro cagmarina oo aada u xoogan waxa ay ku qaadeen ilaa afar saldhig oo ay askarta dowladda federaalka ku lahaayeen degmada ceeldheer oo dhacda bariga gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya taniyo wixii ka dambeeyey weerarkaasi waxa ay dadku aada u sugayeen inay helaan sawiro muujinaya xaqiiqada wixii halkaasi ka dhacay iyo khasaaraha baaxadda leh ee ciidamada dowladda lagu gaarsiiyey weeraradii cagmarinta ahaa ee saakay ka dhacay ceeldheer duhurnimadii maanta kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey sawiro horudhac ah oo muujinaya weeraradii cuslaa ee maanta lagula jarmaaday afar saldhig oo ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen gudaha iyo bannaanka degmada ceeldheer sawirada uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa ah soddon iyo shan sawir waxa ayna sawir guud kaa siinayaan xaqiiqada wixii meesha ka dhacay qeybaha hore ee sawirada waxaa lagu arkayaa difaacyadii ay dhisteen ciidamada dowladda federaalka waxaana muuqanaysa in xerooyinka oo dhan ay kusoo wareejiyeen difaacyo adag islamarkaana ay yaqiinsadeen inaanan looga soo dusi karin difaacyadaas balse ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka gudbay dhammaan xeendaabyadii ay isku soo wareejiyeen ciidamada dowladda federaalka iyagoona halkaasi gumaad xoogan ka geystay markii laga soo gudbo difaacyada waxaa sawirada la baahiyey lagu arkayaa meydadka qaar ka mid a askarta dowladda federaalka oo daadsan gudaha xerooyinka ay cagta mariyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku yaala degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud sidoo kale dhowr askari oo lagu dilay weerarka ayaa waxa ay daadsan yihiin ee bannaanka hore ee xerooyinka waxaana qaarkood ay afka gashteen dhulka bacaadka ah maadaama deegaankan uu yahay deegaan xeebeed bacaadkana uu aada ugu badan yahay markan waxaa sawirada lagu arkayaa nuucyada kala duwan gaadiidka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qabsadeen weeraradii cuslaa ee maanta ka dhacay ceeldheer gaadiidka ay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen ayaa waxa ay isugu jiraan nuucyo kala duwan waxaana ka mid a kuwa gaashaaman kuwa loo yaqaano tiknikada iyo gaadiidka xamuulka ah ee ciidanka lagu daabulo gaari taaw ah ayaa ka mid a gaadiidka ay gacanta ku dhigayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee sawirada lagu arkayo kaasoo markii dambe ay dab qabadsiiyeen ciidamada mujaahidiinta gaadiidka ambalaaska ee ciidanka qaada ayaa sidoo kale ka mid ah gawaarida u gacan garay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu soo furtay weeraradii cuslaa ee maanta ka dhacay gobolka galgaduud sidoo kale waxaa gaadiidka ka mid ah cagaf ay ciidamada dowladda federaalka ku falayeen dhulka howdka ah ee ku yaala degmada ceeldheer iyo halka ay saldhigga ka dhigteen waxaana loo adeegsaday oo lagu baneeyey halka ay saldhigyada ka samaysteen ciidamada dowladda federaalka oo difaacyada inta ka horeysa ayaadba arki kartaa iyadoo masaafo aada u ballaaran ay u dhexayso oo ah dhul wada bannaan oo ay faleen ciidamada dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wata raayada towxiidka ayaa waxa ay dusha sare ka fuuleen ee gaadiidkii ay kala wareegeen ciidamada dowladda federaalka ee saakay lagu xasuuqay ceeldheer si guud marka kolkii aad daawato ee sawirada uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib waxaa kuu soo baxaysa in ciidankii dowladda federaalka iyo maleeshiyaadkii ashaamudka ahaa ee halkaasi ku sugnaa uu ku dhaboobay xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ah innaa idaa nasalnaa bisaaxati qowmin fasaa'a sabaaxu lmundariin waxaa xusid mudan in ciidamada sida qoorqabadka ah lagu keenay degmada ceeldheer ay muddooyinkii lasoo dhaafayba wadnaha farta ku hayeen waxaan xusuusanaa in halkaasi ay dhowr mar ka dhaceen dagaallo u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kii ugu cuslaa uu ahaa kamiin ka dhacay duleedka degmada ceeldheer halkaasoo lagu laayay tiro ka mid a ciidamada dowladda federaalka kanaalka wararka ee alkataa'ibna uu horey u baahiyey ee muuqaal lagu soo bandhigayo sidii askarta dowladda federaalka loogu laayay kamiinkaas tan iyo marka wixii xilligaasi ka dambeeyey ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay isku ururiyeen afartan saldhiga ay ka sameysteen degmada ceeldheer ee dhacda bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxayna dhisteen difaacyo aada u adag iyagoona rakibtay hoobiyayaal iyo hubka culus balse dhammaan dadaaladii ay bixiyeen ayaa noqday hal bacaad lagu lisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana xilli aroornimo hore ah waxa ay u daateen difaacyadooda halkaasna waxa ay ugu geysteen gumaad daran sawiradan oo ahaa kuwo horudhac ah ayaa markii la baahiyo waxaa shaki la-aan ka argagixi doona madaxda iyo saraakiisha kala duwan ee dowladda federaalka ka tirsan ee qaarkood oo muddooyinkii lasoo dhaafayba muujinayay siday uga walaacsan yihiin awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo suurtagalnimada inay dhacaan weerar cagmarin ah oo ay ciidamada mujaahidiintu ku qaadaan fadhiisimaha iyo saldhigyada ay askarta dowladda federaalka ka sameysteen degmooyinka iyo deegaanada dhaca gobolada dhexe ee dalka soomaaliya marka laga yimaado saraakiisha qaar ee ka baala xoofteeya warbaahinta waxaa markaad u kuurgasho hadallada ay jeedinayaan madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalka kuu muuqanaysa inay taagan yihiin xaalad quus ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre oo dhowaan la hadlayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa uu jeediyey hadal quus ah xamse oo muujinaya heerka quusta ah ee ay ka taagan yihiin dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu ku habaartamay sidaan ilaahay wuu awoodaa intuu malaa'ig soo diro hal malag soo diro oo subax uu yidhaahdo ku qayli shabaab meelay joogaan oo dhan dadka kalena ha taaban shabaab ayagu wada meyda in lasoo kaco ilaahay wuu awoodaa ilaahay wuu awoodaa waxba kuma aha daqiiqad waaxida ku jira hal daqiiqo dad badan ayaa run ahaantii aada ula yaabay hadalka kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka waxaayna sheegayeen in khasaaraha iyo hoogga uu u dambeyn doono cid weliba oo isku taagta addoommadiisa muwaxidiinta ah islamarkaana la dagaalanta shareecada islaamka xamse cabdi barre ayaa u muuqda mid ay wax u tari weysay dacmintii iyo taakuladii ay ka helayeen dowladaha shisheeye ee uu maraykanku ugu horeeyo kuwaas oo ay dowladda federaalka mar weliba ku faani jirtay inay garabkooda taagan yihiin islamarkaana aan laga adkaan karin inta ay ku tiirsan yihiin taakulada shisheeyaha balse maanta waa ay muuqataa heerka niyadjabka ah ee ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyagoo kusoo uruuray inay warbaahinta horteeda ka habaartamaan
جزري عرفت الله كالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaana soo jeedinaya walaalkeen maxmed ciise mahadsanid walaalka dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobkaad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah haweeneydii ra-iisul wasaaraha ka hadalka denmark ayaa la kulantay weerar ugu yimid qof caraysan warbaahinta dalka denmark oo ka mid ah dalalka yurub ayaa baayisay in haweeneydii ra-iisul wasaaraha ka hadalkaas ay la kulantay weerar ugu yimid nin caraysan kaasoo ka dhacay bartamaha magaalada copenhagen oo ka mid ah dalkaas sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha denmark nin caraysan ayaa dharbaaxa la dhacay haweeneydii ra-iisul wasaaraha ka hadalka denmark waxaana lasoo gudboonaaday xaalada cabsi ah booliiska magaalada copenhagen ayaa tilmaamay in ninka dharbaaxay ra-iisul wasaaradda gacanta lagu dhigay lana weydiinayo suaal su-aal la xiriirta gacanka hadalka uu sameeyey iyo waxa ku riixay wasiirada xukuumadda denmark ayaa qoraale ay soo dhigeen baraha internetka waxay sheegeen inay aada ugu xun yihiin dhacdada ay la kulantay ra-iisul wasaaraha dalka oo ay ku tilmaameen inay muujinayso halis jirta waxay wasiirada soo jeediyeen in lala xisaabtamo ninka ka dambeeyey weerarka gacanka hadalka ah ee ay la kulantay ra-iisul wasaaradda dalka denmark lana soo taago maxkamad si loogu qaado xukunka ka dhalanaya falka uu geystay sida ay hadalka u dhigeen haweeneydii gudoomiyaha ka ah baarlamaanka dalka yurub ayaa dhankeedii waxay qoraal ay soo dhigtay internetka ku sheegtay in xadgudubka aynu boos ku lahayn siyaasadda siday hadalka u dhigtay iyadoona ku tilmaantay weerarka lagu qaaday ra-iisul wasaaradda denmark mid laga naxo gudoomiyaha golaha yurub ayaa isagana ka mid ah mas-uuliyiinta reer yurub ee ka hadlay weerarkan ay la kulantay ra-iisul wasaaradda dalka denmark isagoona tilmaamay inuu aad u cambaareynayo ilaa iyo hadda dowladda denmark si faahfaahsan uguma hadlin weerarkan ay la kulantay ra-iisul wasaaradda iyo qaabka uu ahaa iyo sidoo kale haddii ay jirto waxyeelo gaartay haweeneeda la weeraray oo aan ka ahayn shooga iyo naxdinta lasoo gudboonaatay denmark waxay ka mid tahay dowladaha safka hore kaga jira dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta waxayna dowladdan marar badan aflagaadisay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhinaca kale mid ka mid ah wargeysyada ugu afka dheer yuhuudda ayaa sheegay inuu bilowday dhammaadkii maamulka yuhuudda wargeyska ha artis oo ka soo baxa deegaanada uu xooga ku haysto maamulka yuhuudda ayaa iftitaaxiisa cadadka maanta oo sabti ah wuxuu ciwaan ugu dhigay inuu bilowday dhammaadka maamulka yuhuudda wargeyska ayaa marxaladda ay maanta ku nool yihiin mujtamaca iyo maamulkooda ku tilmaamay mid ka tarjumaysa waxshiyad iyo arxandarro isagoona tusaale u soo qaatay banaanbixii calamada ee ay dhowaan yuhuudda ka dhigeen magaalada alqudus iyagoona wuxuu ku galay masjidka barakeysan al aqsa isagoo deliishanaya mid ka mid ah taariikhyaanada yuhuudda ayuu wargeyska ha artis sheegay in qabweynida ay xilligan la nool yihiin yuhuudda ay shaki la-aan xigi doonto burburka sahnuuniyadda caalamka wuxuu wargeys ku dhaliilay shacaaraadka iyo hadallada ay jeedinayaan dadka yuhuudda ee carraysan ee dhowaan ka qaybgelayay banaanbaxyada caalamada isagoona ku tilmaamay dhammaan hadalladaasi iyo halkudhigyadaas inay ahaayeen kuwa ka tarjumaya argoosi iyo nacayb ka dhan ah carabta iyo muslimiinta wariyaha wargeyska ka soo waramayay banaanbaxa si la mid ah wariyaasha kale wuxuu la kulmay weerar ugu yimid dadka yuhuudda ee carraysan kuwaasuu diidayey in banaanbaxooda la duubo mid ka mid a asbaabaha keenay inay dadka caraysan ee yuhuudda ah xanaaqa kala duldhacaan wariyaasha ayaa ahayd sida warbixintu tilmaamayso iyadoo dadka falastiiniyiinta ah ee degan magaalada alqudus ay soo xirteen albaabada guryahooda si aanay ula kulmin xadgudub ugu yimaada yuhuudda caraysan carada iyo cagajuglaynta maahan mid ku kooban dadka yuhuudda ee shacabka ah sida ay warbaahintu tabinayso balse waxay u gudubtay ciidamada yuhuudda iyo saraakiisha ammaanka kuwaasoo horaanba aanay wax badan ka duwanaan yuhuudda kale ee shacabnimada sheeganaysa haddii aan loo soo jeesan in lasoo afjaro xagjirnimada xukuumadda ka tirsan gumaysiga lagu hayo xukuumadda yuhuudda meesha laga saarin oo aan la nadiifin gumaysiga waxaa shaki la-aan ah in burburka yuhuudda iyo xukuumadduba uu yahay mid ku xiran wakhti un ayay leedahay warbixintan lagu daabacay wargeyska ha artis ee ka soo baxa deegaanada yuhuudda ay xooga ku haystaan xadgudubka xargaha goostay ee gaaray meeshii ugu sarraysay ayuu wargeysku usoo deliishanayaa inay tahay astaanta muujinaysa baaba yuhuudda inuu soo dhow yahay waana xaqiiqo uu qoraalka ku markhaati kacay laakiin aynu wargeysyada jeclayn inuu soo deliishado ugu dambayntii tobanaan askari oo maraykan ah ayaa isaga cararay dalka niger oo ay sannadihii ugu dambeeyey ku sugnaayeen iyadoo qayba ka mid ah fulinta heshiis dhowaan dhex maray dowladda maraykanka iyo milatariga xukuumadda niger afgembiga kula wareegay ayay ciidamada maraykanka bilaabeen maanta inay isaga baxaan saldhig ay kaga sugnaayeen magaalada niyami ee caasimadda niger askari oo amerikaan ah ayaa isaga holeelay dalka niger kuwaasoo kuwaasoo qayb ka ahaa ku dhowaad kun askari oo dowladda maraykanka kaga sugnaa dalka sannadihii lasoo dhaafay kuwaasoo ka qayb ah waxa loogu yeero ololaha la dagaalanka argagixisada ee mandiqada dowladda maraykanka ayaa horey isugu dayday inay ku qanciso saraakiisha milatariga niger inay laabtaan dalabkooda ahaa in dalka ay isaga baxaan guud ahaan ciidamada maraykanka waxaana dalka niger booqashooyin isdabajoog ah ku yimid saraakiil ka socda maraykanka oo uu ku jiro taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika heshiiska labada dhinac ayaa dhigaya in askarta ugu dambeeya oo amerikaan ah isaga baxo dalka niger bartamaha bisha sagaalaad ee setembar sanadkan labada kun afar labaatanka dowladda maraykanka ayaa ka codsatay saraakiisha milatariga niger inay ka qayb qaataan sidii insaxaab amni ah ay dalka uga bixi lahaayeen ciidamada maraykanka oo ka cabsi qaba inay la kulmaan weerar kaga yimaada dhinacyo ay ka mid yihiin nusratul islaam walmuslimiin oo ka howlgala dalka niger maraykanka ayaa saldhig militari oo lagu dhisay ku dhowaad boqol milyan oo dollar waxa uu kulahaa meel u dhow magaalada agaasiis ee waqooyiga dalka niger sida muuqatana saldhigga ayaa waxaa la wareegi doona militariga niger militariga niger ayaa markii ay la wareegeen xukuumadda dalka waxay faransiiska ka dalbadeen inay ciidankiisa kala baxdo dalka niger waxaana xigay maraykanka oo isaguna qaaday dhabahaas mid la mid ah saraakiisha militariga ee durba xiriiro dhow la samaystay xukuumadda moscow waxaana dalka soo gaaray saraakiil tababarayaal oo ka socda dalka ruushka kuwaasoo sida qalabyo ciidan oo militari oo lagu talagalay ciidamada dalka niger maraykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka ee jilbaha ka laabanaya galbeedka afrika oo ay ku yaalaan dalal muhiim ah waxaana muuqata inay isugu darsantay weerarada uga imaanaya jamaacadka jihaadiga iyo inqilaabiyiinta afrikaanka ah oo saaxiibo dhow ka dhiganaya putin oo ah madaxweynaha dalka ruushka ee kasoo horjeeda siyaasadda reer galbeedka
في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري